kulan wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa meel yaroo geed hoostiisaan salaadii duhur ba isoo gashay aan isla ku tuko marka anoo salaadii tukanaya ayaa naag aqal ka soo baxday aqal saa igu beegan dabadeedna aad bay iigu soo dhowaatay way isawirtay markaa telefoonkeedii bay la soo baxday way isawirtay markii aan tukaday way sii oo salaadii dhamaysanayaan eegay si fiican da u eegay mise albaab bay soo taagan tahay marka waxaan ku idhi gacantaan kala hadlay waxaan ku idhi waay maxaad nacan ii sawiraysaa nacan action gacanta abaan bixiyey dabadeedna albaabkii bay soo xidhatay cabdaar ka bacdi booliis ordayaaba yimi waa qiso la yaab leh oo abwaan luqmaan ka qabsatay salaada oo uu ku oogay meel aan weligeed laga tukan waxaan sidoo kale idiin hayaa waxaan ahay xabdaariyad xayin daabka nololeed ogogaalu noqoto uma jabo uma jabo uma jabo xasaradaha dad xanuunsa fidiyaan waa qayb kale oo ka mid ah waraysi aan magaalada colombos ee gobolka ohaayo kula yeeshay fanaanada safiya tusmo oo caawa iyo cawayska washington bilaabe cawil saciid cali oo ku magac dheer abwaan luqmaan waa abwaan degan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo dabagala dhacdooyinka qurbaha iyo dhallinyarada caawa waxa uu abwaan luqmaan inoo hayaa wixii kala qabsaday isaga iyo gabar maraykan ah oo aan weligeed arag qof tukanaya abwaan luqmaan kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington mar kale waa ku salaamaya marlabaad caasha waxa weeyaan waxaan caashay shaqo u tegey meel magaalada minneabolis ka xigta seventy five mile oo galbeedka ahba oo minnesota ahba waxaan u tegey shaqo dabadeedna wakti bay ahayd samara shaqadii gaari weyn baa waday intii alaabtii layga dejinayey ayaan meel yaroo geed hoostiisaan salaadii duhur ba isoo gashay aan isla ku tuko dabadeedna mar anoo salaadii tukanaya ayaa naag aqal ka soo baxday aqal saa igu beegan dabadeedna aad bay iigu soo dhowaatay way isawirtay markaa telefoonkeedii bay la soo baxday way isawirtay duubaysa inay sawiraysay ma kala garanayo laakiin telefonkeedii bay soo qaadatay ha dabadeedna waddankana caashayda waad og tahay qofku haddaadan ogolaasho ka haysan kuma sawiri karo kuma duubi karo waa dembi
waa gartay
dabadeedna marka way aad bay igu soo dhawaatay ana waan iska tukaday salaadaydii markii aan tukaday way sii oo salaadii dhamaysanayaan eegay si fiican da u eegay mise albaab bay soo taagan tahay oo aqalkii ay markii hore kasoo baxay meeshay kasoo baxday maan adkayn aqal bay albaabkii taagan tahay marka waxaan ku idhi gacantaan kala hadlay waxaan ku idhi waay maxaad nacan ii sawiraysaa nacan action gacanta abaan bixiyey haya
dabadeedna albaabkii bay soo xidhatay
waa gartay
cabdaar ka bacdi booliis ordayaaba yimi
oo albaabka markay xidhatay gudihii gurigeedii bay malaha booliska ka dhex wacday iyadaa wacday haa waa gartay
dabadeedna waad og tahay booliisku qofka waxa iyo meesha laga wuxuu kusoo horeeyaa
way markii hore adu ii yimi wuxuu yidhi mayaad soo soo wacday qofka magac buu ii sheegay may baan ku yidhi adiga ma ihi iyadiiba aqalkii furtay oo soo baxday markay booliskii aragtay haa waa gartay
dabadeedna waxay tidhi wuu tegey de anu halkaygii baan iska joogay ana gaarigaygii baan iska sugayey laakiin waan gartay inay wax jiraan dee naagtanu isawirtay laakiin waxba kumaan odhan way isawirtiye markaa waxba kumaan odhan marka marka sababta booliska loogu wacay ama meesha uu u yimid marka ma ku galay dareen ah in booliskan sababtu meesha u yimid inay adiga tahay mar haddii sawirna horreeyey boolisna yimid ha dareen weyn baa i galay laakiin ha ka hor dhicin baan isidi way
nacam anu kuma soo wicin baan idhi oo nacam oo laakiin wax dacwada umaan sheegin iyo in lay sawiray toona dabadeedna iyadiibu u tegey dabadeedna wuu la hadlay waa la hadlay waa la hadlay wuu igu soo noqday
haye dabadeedna wuxuu igu yidhi magacaa laysankaaga ma i dhiibi kartaa ha waanu dhiibay wuxuu yidhi halkan maxaad ka miyaad degan tahay areadan may baan idhi aniga minneabolis baan ka imi maxaa halkasoo datay gaadhigan halka dabada kula jira oo alaabta laga dejinayo meel cisbitaala ayaan gaadhiganaan alaabta daawaday okay wuxuu yidhi maxaa jira waxaan ma garanaya naagtaasaa isawirtay waxay ii sawirtayna ma garanayo miyay ii sawirtay miyay ii duubaysay maxaad samaynaysay buu yidhi markaad halkan naagtan ku sawiraysay waa tukanayay baan idhi sidee u tukanaysay buu yidhi halkan makiniisadba
haye dabadeedna ninkii waa isku wareernay wuxuu yidhi waxaad maxaa la nin dhalinyaro aada u yarna wuu ahaa wuxuu yidhi waxaad samaynaysa may tusi kartaa hadda
haye
caasha waxay noqotay salaad baraagtis aan ku samaynayo haa baan idhi waxaan waa sujuuday waa sidii baan tusay aan samaynayay Ay.
aniga dhaqankayga diintayda culture ha soomaali soomaali baa tahay haa salaadii marka ha markaasaan cabdillah anoo xanaaqsan ku celiyo waxay naagtu way isawirtay in miyay inay isawirto ama iduurto xaq miyay u leedahay
haye dabadeed dabadeedna wuxuu yidhi xaq uma laha laakiin naagtan waxay igu tidhi ninkan sideed jeer bu madaxa dhulka ku dhuftay malaha afartii ragcadood oo min sujuudi abay tiri sacaashay dadkan waa dad cajiiba dhulkan oo dee maaragtay wax walba u fiirsada so intaan sujuudayo dhan bay nooraysa madaxa inaan dhulka la dhacayo way tirisay markaa waxay waxay wuxuu yidhi sideed jeer baad dhulka madaxa ku dhufatay weliba halkaa khatarta ah ee maaragtay ee, ee sooda ah marka waxay istiri ninkan meel waa dadka waalan miyaayo uu ka soo baxsaday meesha waalida miyuu ka soo madoobaantaydna way aragtay oo dee meesha dadka madow kuma badna waa gartay
marka waxay tiri waxay wuxuu ku nin waalan bay ku mooday oo qof waalan oo dee qofku madaxa dhulka ee, maxaa la yidhaahdaa ee, inuu ku dhufto inuu ku dhufanaysid baa saasaad u dhigaysay miya haa waxaan ku yidhi sidaasaan u dhigayey sidaas markaasuu diintii iga waraystay wuxuu yidhi islaamka waan maqlay sidanaad samaysaan intee jeer samaysaan markaasaa waxaan ku yidhi waxaan samaynaa ee, afar iyo labaatankii saaca soo wareega habeenkii maalintiiba shan shan salaadood baan tukanaa waa gartay marka nin weligii isagana booliska laftarkiisa arkay ma aha qof sujuud Weligii- dhigaayo oo islaam oo tukanaya waxa weeye kuwan minneapolis aad bay u yaqaaniin minneapolis eh, wilmar eh, st cloud eh, rochester dad way yaqaaniin laakiin meeshanu galbeedka fog bay ahayd Eh, marka eh, nacam waxaan la yaabay oo la astacjabay eh, nacam nin yidhi weligay maan maqal buu yidhi weligay anigu ma arag wax tukanaya nacam islaamka de waan maqlay oo fikrad waan ka haystaa soomaalidana waan maqlay oo halkan accident baa waa dhaweyd ka dhacay nin soomaaliya ku dhintay oo aniga eh, kiiskaa anaa hayay marka de yaab waxay igu lahayd siday u tirisay iyo markuu igu yidhi sideed jeer miyaa dhulka madaxa ku dhufatay arrintaas waxay igu noqotay caashay arrin aad iyo aad u weyn oo marka maaragtay de marka iyadiina iyadiina ma la fahansiiyey marka inaadan ahayn qof waalan laakiin ahaa een, qof tukanayay oo diintiisii een, practice garaynayay ma la fahansiiyey Ah.
iyadana mise halkaasaa looga tegay maya wuxuu yidhi waan u sheegayaa iyada lafteedu de may arag laakiin eh, wuxuu yidhi wax kaloo da- waxaan wuxuu yidhi laba jeer way sawiradiiba ay tustay buu yidhi sawiradaana social media iyo meel kale ma gelin karto En xaqa buu ii sheegay yaa la- nacam, hadday iyadu waxay istiri qofkan eh, nabadgelye ahaan Badbaadi.
ayay ku ilaalinaysay oo qofkay ku badbaadinaysay ma ahayn inay si kale kuu sawirtay En wuxuu ii sheegay eh, sharciga inaanay qofkaasu eh, si kale eh, dhilidgaraysay en, en, en, eh, sawiradii wuxuu ii sheegay inay maaragtay isug buu yidhi iyadigu haddana u tegey nacam wixii buu kasoo dhaadhicinay wixii aan u sheegay buu u sheegayey marka wuxuu yidhi qoftaasu maaragtay aad bay u naxday markii dambe aan u sheegay aan yidhi ninkanu sidaa weyan aad bay u faraxday buu yidhi waxay tidhi en, nacam mar haddii aanu ninku isdilayn oo maaragtay madaxa dhulka inuu la dhacayaan moodaya dee wax kale samaynayo waa fiican tahay bay- bay tidhi Waa. marka marka cawlo meeshaasi maxaa kaaga soo baxay maalintaas de waxaa iga soo baxay waxa weeye waxaa la yidhaahdaa minnesota aad bay diinta islaamka u tahay dadka reer minnesota iyo iyo iyo iyo way isyaqaanin inaynaan isbaran minnesotana gobol soomaaliya ku dhow dhow oo weyn weeyaan marka inaan minnesota farba ka qodleen caasho boqol masaajida waa ku yaali minnesota iyo soomaalidu inaan weli isbaran oo oo wax yar aan ka nahay baan magaalooyin yar yar aan ku urursan nahay baan ba- baan ka fahmay aad ayaad umahadsan tahay abwaan luqmaan weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka caweyska washington iyo caawa intiinii la socotay barnaamijka caweyska washington waxaan toddobaadkii hore qayb yar idinka maqashiiyey waraysi aan magaalada colombos ee gobolka ohio kula yeeshay fanaanada safiya tusmo safiya tusmo qaybo kale ayaa weli noogu harsan caawana waxaan idinkaga hayaa qayb kale oo xiiso leh buraanburadaad tirisaa heesaha waad qaadaa safiya tusmo kuwa een, tusaale kale buraanburada markaad tirinayso kale een, Ah.
een, een, sidee u samaysaa qaabkee u martaa wallaahi buraamburka buraamburka dee waxaa markaa wixii de meeshii munaasabadii aad markaa ka qayb gelayso aroosyadan u badanahay hadday aroos tahay iyo hadday ilmo tahay iyo in maaragtay buraamburo xataa la ii dhiibo way jiraan oo aan ku luuqeeyo way jiraan oo dad maaragtay ay dhahaan noogu luuqee hadda buraambur ku jira youtubeka oo hooyo ilmaheeda waaninaysa ereyada anigu ma samaynin abwaan soomaaliyeed baa sameeyey marka way iyago in la ii dhibana way jiraan in aananu samaysto dee meelaha qoba munaasibadii markaa aan ka qayb gelayo ku saabsanna way jiraan in heesaha fanaaniinta loo dhiibo oo abwaanka uu alifo laxan la saaro oo fanaan cood macaan ama fanaan markaas loo doortay loo dhiibo waan ogeyn laakiin waxaa hadda aniga iyo dad kale laga yaaba barnaamijkan dhegaysanaya inay ku cusub tahay waxay noqon kartaa buraamburna inta la sameey miyaa qof loo dhiibaa si uu u qaado yes buraambur waa la sameeyaa waa loo dhiibaa gabayna waa loo dhiibaa hadda waxaan hayaa gabay cusub oo beri dhaweyto wiil ii dhiibay oo qiso aad u cajiiba ka hadlaya oo maad aragtay qiso jacayla laga sameeyey oo aad u macaan gabay kale oo carabi la yidhaahdo carabi spirit oo ani aan ku luuqaynayo abwaan kale ii dhiibo youtube ku jirana wuu jiraa of course waxaa jira dad aanan rabin inay wax ku luuqeeyaan laakiin midhihii samaynaya oo la raags la raagsado qofkii maaragtay markaa dee uu u qaadi lahaa way jiraan sida heesaha la iigu dhiibo aniga heesaha gabayada iyo buraanburadaa igaga badanba wow bal bal midka cusub ee hadda jacaylka iyo ka hadlaya arrimaha
gabaygani waxaa la yidhaahdaa gobaad waa gabay maaragtay jacayl iyo iskugu jira yacni murugana ay ku jirto gobaad waa gabadh soomaaliyeed gobaad iyo wiilkana ismaaciil baa la yidhaahdaa ismaaciil iyo gobaad laba dhalinyar ah oo reer soomaali galbeed ah bay ahaayeen guurna ku heshiiyey dan waxaa dhacday iyaga oo guurkoodii hawshiisii ku guda jira ayaa waxaa bilowday kacdoonkii onanef gabaygii markaa kacdoonkii markuu bilowday baa wiilkii soomaalida sideedaba caashaay seeflabood baynu nahayoo waxaynaan ilaa iyo intuu kula gaadhaya aynaan garanayn baan maaragtay horay u galnaa yarkiimayaad onanef gashid dalka aad xoraysid dalku markuu xoroobanaya inta guursid onanef ku galay dan marxaladihii onanef martay ayaa wiilkii la kulmay iska dhaaf inuu gabadh guursaday iyo inuu dal xoreeya isagii baaba wanted noqday oo dalkii maaragtay ka baxay waxoogaa markuu maqnaa wuxuu ogaaday dee gabadhiina inuu wakti ku socdo isaguna jaanis uu ku lasoo laabtay inaanu haynin oo nin duurka ku nool inuu yahay marka gabaygan buu gabadhii usoo diray oo saddex marxaladood ayuu kaga hadlayaa marxalada koowaad marxalada koowaad wuxuu ka hadlayaa caashaay marxalada uu ku jiro maanta isagu talabaadna wuxuu qaybta labaadna kaga hadlayaa wixii uu maaganaa intaanu gelin onanef jabhaddii onanef waana ku biirin qaybta saddexaadna gabadhii buu kula talinaya waa garta wuxuu yidhi ma og tahay gobaadeey adduun waa galbanayaaye gadgadoonka waayuhu waxbay kala gurayaane harka labada gelin ba is eryada mana isgaaraane ma og tahay gobaadey dadkan kala gadoonnaaye goodkiiyo abeesada dhulkan guri wadaagnaaye galowga iyo fiintan wacaal kala guddoonnaaye galduur iyo waxaan meerayaa godaymadii ciide gaajiya haraad baanu nahay gacal walaalaahe indhahoo guduutiyo timahoo gaaray dhabarkayga guulmada qofkii eegabaa gibili fuushaaye buu yidhi yacni maanta qofkii arkaa foolxumadayda wou yaabayaa waa gartay guri iyo ardaan meeran iyo gogol kumaan seexdo godadkiyo waxa aan galaa gebiga hoostiisa gaadiid wax qaadiyo melihii aaladaha guuxa bardalool ganyaralaan intaa sida bardalool ganyaralaan intaa gudub u laashtaaye silis baa gadaal iga lushiyo gumuc rasaasyade geeslaabkii iyo waan wataa garab surkaygii nin ragaa go'aankii fushoon gaabsan weligiie anna geedigaygii ma furin gabowna way dhowray adna guur adoo sugaya baad igu agumooday buu yidhi intaasi intii marxaladda uu ku jiro uu kaga hadlayay intana waa inta uu wixii uu maaganaa intaanu jabhadda ku biirin wuxuu yidhi gumarkuu hilaacaan lahaa gacaalo meeleeya gogol xidid u fidi baan lahaa geed la wada joogo guurtidu ha kulantaan lahaa gobi ha sheekayso gabaatiya go'gee baan lahaa sooriyo lagu geejay gadays iyo hanaan baan lahaa gadays iyo hanaan baan lahaa gumuclo soo raaci gaaf iyo aroos baan lahaa galab malyuntiie ku galbiye gamaan baan lahaa geenyo dananaysa xaggoodlada gajacayl baan lahaa gaagaxna u diida gaadiye geeliya farxaan baan lahaa guulla idin siiya buu yidhi geyigoo xoroobaan lahaa galab kusoo meere garoor iyo waraasaan lahaa goday kusoo fuuqa gallaadiya wardheer baan lahaa gacal kusoo booqo cawaalaan garbaha suro lahaa adari guudkeeda buu yidhi ha yeeshee gugaan sugayey baan gaadhi kari waayey wixii dhool garbaha siman lahaa gadab umaan jeedo daruurihii gullaamada cuslaa goror ma ay keenin geeldoojayaashii badnaa gaagaxoo kacee galoofkii irmaanaan lahaa gobol ragaa qaada inkastoo jacaylkii i gubii dam'ana ii diiday inkastoon ka go'ay dhuwnigii labada gooroodba inkastooy ilmadu gobo dhahdoon gocasho reemayo gashaantiyaan hawaystiye aroos iima soo geline anoo guna garabood dhali maayo iyo ubad la guulguulo dhabarkuu ilaah geliyey iyo gunud ha joogeene ama guurso oo ina abtaay xulo gayaankaaga ama geeri ka horow isugo libin markaan gaaro buuri godobtayda maqan baan rabaa inaan gulleeyaaye kollay waan gelayaa qabriga goor kastoy tahayee anigoo gobaan doonayaa inaad i geysaan mar haddaan gamboolay ka tegay gabadh la dheelsiiyo ardaag gaafiyo weyn iyo haddaan gacala ii haynin guri iyo bilcaantii haddaan gacala ii haynin gashaantidu weynaan kuma wacniya inay gabowdaaye ama guurso oo ina abtaay xulo gayaankaaga ama geeri ka horow isugo libin markaan gaaro gobaadey intii wiil garbood gacanta kuu taagtay guuraha intii kuugu timi gola ku haasawga aabbahaa intuu gogol ka kacay adiga kuu gaara inta gabaya soo tirisay iyo gabadha hay dhaafiin inta geel ku baaqdiya intii geni baxaashiina geedaha dhulkeeniya ka badan dhagaxi goobeede ama guurso oo ina abtaay xulo gayaankaaga ama geeri ka horow isugo libin markaan gaaro waxaa la yidhaahdaa abwaan mustafe dirir baa la yidhaahdaa waa yar arday ka ahaa jaamacaddan camuud labada qof oo qisadan laga sameeyeyna waxa weeyaan laba qof oo maad aragtay dadku hadda gabaygaa markay iga maqlaan waxay dhahaan halkay ku dambeeyeen ma isguursadeen wiilka gabadha ma is heleen marka arrintaasi insha allah qaybtaa kale dib baan u dhiganaynaa dhinaca heesaha haddaan fiirino tee kugu dambeysay heesaad qaado hees cusub waxay igu dambeysay hees ayaan dhawitaan soo qaaday oo ka hadlaysa dagaalada maya kuwa jacaylka dhinacooda noo qaada ee safiya wallahi hees jacayla hees jacayla long time baa igu dambeysay xabiibtiyey heestii heesta la yidhaahdo waxaan ahay xadaariyad heestani waa heestii xadaariyad baa la yidhahdaayo waxaan ahay xadaariyad xayin dhaabka nololeed xogogaalu noqoto uma jabo uma jabo uma jabo xasaradaha dad xanuunsan fidiyaan uma jabo xasaradaha
waxaan ahay xadaariya xayan dhaabka nololeed xogogaalu noqoto uma jabo xasaradaha dada xanuunsan fidiyaan uma jabo xasaradaha dada xanuunsan fidiyaan uma jabo xasaradaha xadhid iyo bir baan ahay xayabada cadaawaha xididyada u goysay inta iga xanaaqde ka xun horumarkaygo waxaan ahay qof xoraho xidigaha u socote waxbay ku xiiqina inta iga xanaaqde ka xun horumarkaygo waxaan ahay qof xoraho xidigaha u socote waxbay ku xiiqina waxaan ahay
Wow, yaa sameeyey marka heestaas ereyadeen erayada anaa sameeyey laxanka iyo muusiguna wuxuu ahaa siidii cali winke maxay markaa heestaasi ka hadlaysay een, guud ahaan waxay ka hadlaysay heesta keliya horta waxay ahayd aniga iga hadlaysaa waxayna ka hadlaysay dee gabadh maaragtay soomaaliyeed oo aanan u joojinaynin dadkan maaragtay tirada badan ee beenta baryahan la taagan meel walba wow markaas heestaas qaada markaa bulshadii ma aamustay oo ma garteen inay qof aanay aqoon ay ka sheekaynayaan
wallaahi horta caashaay hadda sidaad og tahayba een, business bay noqotay in bini aadanka dee laga hadlo een, oo dadkii waxay noqdeen dad maaragtay een, waxba way ku shaqaystaanba xabiibtay waxyaalahaas marka ma istaagaysa taasi oo dee hablaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed ee dhibaatadaasi haysataan ugala simanahay laakiin anigu ujeedka waxaan dee rabay un just in ay- qof kastoo aniga ila mid yahay aanu u joojinin wixii meelaha ka socda aad ayaad umahadsan tahay safiya tusmo dhegeystayaal anigana waxaan barnaamijka kusoo xiraya heestan ay qaado fanaanada safiya tusmo ee aadka ah loo jecel yahay intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
adawilyow qalbiga war maa la dhaco jacayl naftayda waraabiye haddaana war kaaga helin miyan walwali kama adawilyow qalbiga war maa la dhaco jacayl naftayda waraabiye haddaana war kaaga helin miyan walwali kama badan haddaan waagii baryaba dhayuu wajigaaga arag dhaguweedhaada maqal mankayga waxba u dhiman haddaan haddaan waagii baryaba dhayuu wajigaaga arag dhaguweedhaada maqal mankayga waxba u dhiman calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inooga dhow calafka waynahaye intuu wakhtigeenu iman jacaylka wanaajiyo waxyeelada inooga dhow
xumaan walaaqayo wanaagooduma dhibo wararka aduun la jecel
jacaylka wanaajiyo waxyeelada inooga dhow